wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanka janaa cabdale ka dhagax dhigtay xarun cusub oo loogu talagalay in loogu adeego bulshada deegaanka taasoo ay ku shaqeyn doonto wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland deegaanka janaa cabdale ayaa waxaa laga wadaa qorshayaal lagu doonayo in lagu dhiso islamarkaana lagu magaaleeyo deegaankaas kaas oo la doonayo in laga hirgeliyo xarumo daboola baahiyaha bulshada deegaankaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ugaas cali sokor ayaa ka warbixiyey xarunta laga dhagax dhigay deegaanka janaa cabdale iyo waxyaabaha ay qaban doonto waa deegaan dhulbeereed leh oo dhisheegii weynaaya halkan ka saaran waxaan rabnaa inay dadkan ay muxuu ahaay halkan aan duulahay mo aan ka caawino xaruntii wasaaradda beeraha ee xaruntii iskaashi laga dhigo xaruntii fidinta beeraha arrintaas oo ay muxuu ahaay daba socotay baaqi uu madaxweynaha isbuucii ka hor uu halkan uu ku imaaday safarka uu ku imaaday baaqiisi iyadoo daba socoto ayna maanta halkan ay dhagax dhigeen wasaarado fara badan wasaaradahaasaan qayb ka ahayn aadaana muxuu ahay u mahadsan tihiin waxaan rabnaa si deg deg inaan u dhisna xaruntan ayna ka howlgalaan iskaashitooyinka beeraleyda ah iyo dadkii beeraleyda ahaa in laga caawiyo hadday tahay in muxuu ahay isheeg dhulkii loo diyaariyo hadday tahay in muxuu ahay isheeg daawo loo sameeyo oo loo keeno haddii ay tahay adiga wax kasta oo kuseeya beeraha waxaan rabnaa halkan insha allahu inay u noqoto saldhiggii ugu weynaa muxuu ahay beeraha halkan aan ka dhigno